بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الناظم أبو إسحاق للبير عليه رحمة الله لقد صاحبت أعلاما كبارا ولم أرك اقتديت بمن صحبتا وناداك الكتاب فلم تجبه ونبهك المشيب فما انتبهتا ويقبح بالفتى فعل التصابي وأقبح منه شيخ قد تفتى ونفسك ذم لا تذمم سواها لعيب فهي أجدر من ذممتا وأنت أحق بالتفنيد مني ولو كنت اللبيب لما نطقتا وأنت أحق بالتفنيد مني ولو كنت اللبيب لما نطقتا ولو بكت الدماء عيناك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنتا ومن لك بالأمان وأنت عبد أمرت فما أتمرت ولا أطعتا فقلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنتا وتشفق للمسر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمتا رجعت القهقرى وخبطت عشوى لعمرك لو وصلت لما رجعتا ولو وافيت ربك دون ذنب ونوقشت الحساب إذا هلكتا ولم يظلمك في عمل ولكن عسير أن تقوم بما حملتا ولو قد جئت يوم الحشر فردا وأبصرت المنازل فيه شتى لأعظمت الندامة فيه لهفا على ما في حياتك قد أضعتا تفر من الهجير وتتقيه فهلا من جهنم قد فررتا ولست تطيق أهونها عذابا ولو كنت الحديد بها لذبتا ولا تنكر فإن الأمر جد وليس كما حسبت ولا ظننتا waxau naadimku yidhi calayhi raxmat ullah laqad saaxabta aclaaman kibaaran walam araka iqtadayta biman saxibtaa waxa uu sheekhu weli wadaa canaantii naftiisa uu canaananayey citaabkaas iyo canaantaana sidaynu hore u soo tilmaannay maaha macnaheedu sheekhu waxaanuu naftiisa ku tilmaamaya inuu ku dhacay laakiin macnaheedu waa tawaaduc iyo isdhuldhig iyo canaan iyo dullayn nafta uu dullaynayo waayo sidaynu hore u soo sheegnay waa arrinka culimmada caarifiinta ah ee allayaqaanka ee rabbaaniyiinta ah inay naftooda dulleeyaan oo ay hoos u dhigaan marka waa min haada albaab yacnii naftiisii ayaa uu ka dhigayaa mid wax walba dhex gashoo dhumbatay fii xaqiiqati alamrina caalim caamilo oo caabido ayuu ahaa kamaa naxsibuhu wallaahu xasiibuh walaa nusaki cala allaahi axada laakiin waa min baabi tawaaduc yacnii inuu naftiisa waxaasoo canaana uu ku tilmaamo marka canaantii ayaa sheekhu weli naftiisa ku wadaa sidaynu hore u tilmaannayna waxa uu ka cabbirayaa sidii wax abuubakarkii uu markii hore u nasteexaynayey isaga kelimaadkan uu ku leeyahay xaqiiqatanna isagunbaa naftiisa canaananaya eh yacnii cidda hadlaysaa dee cid kale maaha waa abu isxaaquun laakiin marna isagunbaa abuubakar la dardaarmaya marna canaanta iyo ceebaynta ayuunbuu naftiisii dib ugu soo celinayaa isagoo ka masalaya oo ka dhigaya sidii wax abuubakar hadalkan u soo celiyey xaqiiqatanna muxaasabada xisaabtanka iyo citaabka iyo canaantu waa albaabka tawbada iyo noqoshada qofku ilaahay subxaanahu wa tacaala dhab ahaan ugu noqonaayo waayo ruuxu naftiisa haddaanu xisaabin oo aanu canaanan oo aanu dullayn oo uu isla weynaado meel gaadhi maayo waxaa la yidhi naftaada haddaad raalli ka noqoto tallaabo hore u qaadi maysid laakiin maalintaad naftaada tuhunto eed dullayso eed canaanato tallaabaad hore u qaadaysa markaa si aad horumar u gaadho naftaada ha ka raalli noqon mar walba canaano oo usha ku dhufo oo waxaad tidhahdaa halkaad fadhida ka kac walidaalik ayaa cumar ibnu اlkhaaab radia allaahu canhu waardaah waxa uu yidhi xaasibuu anfusakum qabla an tuxaasabuu wazinuu anfusakum qabla an tuusanuu watazayanuu lilcardi اlakbar wainamaa yakhifu alxisaabu yowma alqiyaama cala man xasaba nafsahu fi اddunya waxa uu yidhi xaasibuu anfusakum qabla an tuxaasabuu nafihiinna xisaabiya intaan laydin xisaabin wazinuu anfusakum qabla an tuusanuu nafihiinna miisaamoo kafadiyo miisaanka saara intaan laydin miisaamin aakhire adduunyada isku miisaama watazayanuu lilcardi alakbar bandhigga weyn ee ilaahay subxaanahu wa tacaala la hor joogsanayana isku sii qurxiya waxaad isku qurxinaysaanna dee waa xasanaad iyo acmaal wanaagsan waxa uu yidhi wainamaa yakhifu alxisaabu yowma alqiyaama calaa man xaasaba nafsahu fi اddunya waxa ay maalinta qiyaamo xisaabtu u fududaataa uun dad adduunyada isku xisaabiyey macnaha ninku adduunyada hadduu naftiisa kula xisaabtamo camalkiiyo cibaadada dee aakhire xisaabtii waa u sahlaanaanaysa laakiin adduunyada naftiisa hadduu u seeto dheereeyo hogaanka u sii daayo dee aakhire xisaabtu waa ku cuslaanaysa marka cumar ibnu lkhaaab radia allaahu canhu waardaah wuxuu yidhi waxay xisaabta qiyaamo u fududaatay dadkii naftooda adduunyada kula xisaabtamay idan xaasib nafsak wacaatib nafsak watahimha bikulli suu naftaada xisaabi oo canaano oo xumaanoo dhan ku tuhun laakiin ha ammaaninoo cirka ha isla gaadhin xasanulbasrina waxaa laga wariyey calayhi raxmat ullah inuu yidhi ina almu'mina jamaca bayna ixsaanin wa makhaafa waalmunaafiq jamaca bayna isaa'atin wa amnin waxa uu yidhi mu'minku waxa uu kulmiyey bayna ixsaanin wa makhaafa inuu camalkiina hagaajiyo haddana cabsaduu wadnaha farta ku hayo macnaha haddana ma aamin noqonayo mu'minku isagoo camal wanaagsan qabanaya wlmunaafiq jamaca bayna isaa'atin wa amnin munaafiqna waxa uu kulmiyey camal xun iyo weliba inuu is-aaminuu isdhigto oo u yidhaha waxba aniga igu dhici maayaan ina allaha hafuurun raxiim marka sifatulmu'min waa inuu jamciyo alixsaan maca almakhaafa isagoo cadaabka ilaahay ka cabsanaya camalka saalixana inuu sameeyo haddana aanu isdhigan waayo falaa ya'manu makra allahi ila alqawmu alkhaasiruun ilaahay dhagartiisa iyo makrigiisa kama aamin noqdaan qolo khasaari mooye cid kale haddaad aragto qof isdhigtoo yidhaa anuu aamin baan ahay waa khaasir laakiin ruuxa mu'minkii ilaa naftiisu ay jannada gasho intuu adduunyo joogo aaminba ma aha waayo warba umahayo caaqibada iyo cidhibta dambe waxa ay ku dambayn doonta walidaalika ayaa bacdu salaf yacnii dadka yidhaa malo wanaagsan baan ilaahay ka malaysanaynaa iyagoon wanaag samaynayn waxay ku yidhaahdeen low axsanu danna la axsanu alcamal hadday malahay ilaahay ka malaysanayaan hagaajin lahaayeen camalkooday hagaajin lahaayeen marka had iyo jeer ixsaanu danni waxa uu la socdaa maca ixsaani alcamal laakiin adoo camal xun samaynaya malo wanaagsan baan malaysanayaa taasi malo wanaagsan ma aha cuquubo iyo cadaab ayaanad ku mudanaysaa marka khulaasatlqowl yacni sheekha sidaa aad arkayso waanooyinkaa iyo nasaa'ixa siduu u waday ayuu hal mar naftiisii dib ugu soo laabtay markaasuu canaan ku googooyey iyo ceebayn waana sha'nulcaarifiin saynu in badan tilmaannay qofka mu'minkee wanaagsani naftiisa ma ammaano falaa tusakuu anfusakum huwa aclamu biman ittaqaa haddaad taha daahir baan aho saliim baan aho anigu caynkaasaan ahay yacni waxa weeyaan alla kacabsigaaga iyo dayaanadaada iyo iimaankaaga dhaawacan laakiin ruuxa mu'minka ee taqiga ah naftiisa maba ammaano aaminna kama noqdo waayo waris kuma hayo wax loogu khatimi siduu u farxaa ama u aamin noqdaa nin aan garanayn bima yukhtamu lahu talow maxaa loogu gebagabaynayaa muxuu ku dhiman doonaa miyaad war u haysaa ammaan halkuu ku yaallaa marka waxa uu sheekhu yidhi markaa laqad saaxabta yacnii naftiisiibuu hadda canaananaya waxaanu ka dhigayaa abubakar isaga inuu la hadlayo uu ku leeyahay laqad saaxabta abuu isxaaqow waxaad la saaxiibtood raacday aclaaman culimo kibaaran waaweyn ahlulcilmi waaweyn baad la mijlistood la kulantood la fadhiisatay walam araka kumanaan arag iqtadayta inaad ku dayatay biman saaxibta ciddaad la saaxiibtay markaasaynu tilmaannay yacni malaha wanaagsan aynu ka haysannaa inuu ku dayday oo camal wanaagsan uu sameeyey laakiin naftiisa wuu cadaadinaya waanu canaananaya waxa uu yidhi laqad saaxabta waxaad la saaxiibtay aclaaman culimo kibaaran waaweyn oo walam araka kumanaan arag iqtadayta inaad ku dayatay biman ciddii saaxiibta aad la saaxiibtay culimmadaad raacdayna adoo ku daydo waddadoodii qaaday kuma arkayo wanaadaaka waxa kuu dhawaaqay alkitaabu kitaabkii alle munasalka ee rabbi soo dejiyey ayaa kuu yeedhay oo falam tujibhu maad ajiibin kitaabkii ilaahay wacdigiisii baa kuu yeedhay oo waciidkiisi baa kuu yeedhay oo zawaajirtiisii waxa ilaahay mu'miniinta u ballanqaaday cadaabka iyo cuquubada loogu goodiyey mujrimiinta iyo xumofalayaasha yacni aayaadkii rabbi ee cadcaddaa ee munasalka ahaa ayaa kuu dhawaaqay oo maad ajiibin oo maad yeelin waxay kuugu yeedheen wanabbahaka waxa ku baraarujiyey ashal mashiibu ciradii baa ku baraarujisay oo yacni waad cirowdoo waad odayowday faman tabahta manaad baraarugin oo xataa ciradii iyadoo ay ku baraarujisoy kuu digtay ayaanad haddana digtoonaan waayo ruuxu markuu ciroolo noqda gaboobo oo yacni waxa weeyaan da'ah dee da'da iyo ciradu waxay leedahay baraarug geeridii iyo waxa weeyaan way ku haysaaye meesha fadhiga ka kac oo hurdada ka toos walidaalika mufasiriinta qaarkood waxaabay ku fasireen wajaa'akum annadiir uu idiin yimaado kii idiin digayey waxay ku fasireen ashayb cirada oo macnaha cirada ayay ka dhigeen nadiir mid kuu digaya oo ciradu waxay ka dhigan tahay waan kuu digaya digtoonow oo meesha ka kaco haysiloobin geeridii way ku haysaaye waxa uu idhi wanaadaaka waxa kuu dhawaaqay alkitaabu kitaabkii alla soo dejiyey oo falam tujibhu maad ajiibin oo maad yeelin wanabbahaka waxa ku baraarujiyey almashiibu ciradii na way ku baraarujisay oo yacni digtoonow bay ku tidhi faman tabahta manaad baraarugine weli mooganaantaadii iyo khafladaadii baad ku jirtaa wayaqbuxu waxa alla ilaahay ku foolxun bilfataa ninka dhallinyarada ah ficlu tasaabi carruurnimo inuu sameeyo ficlu tasaabi macnaha an yafcala ficla sibyaan ninka carruurtaee dhallinyarta ah inuu yacni ficil dhallinyarnimo iyo carruurnimo sameeyo oo jaahilnimo iyo macaasi iyo shahawaad ku dheehan alla ilaah dhallinyarada ceeb bay ku tahay wa aqbaxu minhu waxaba ka sii fool xun shaykhun oday qad tafataa dhallinyaroobay tafataa ay facala ficla alfityaan waa sameeyey dhallinyartu waxay sameeyaan tasaabina facala ficla sibyaan marka waxa uu yidhi macnaha way ku fool xun tahay ninka dhallinyaradii inuu carruuroobo waxaase ka sii fool xun ciroole carruuroobay halkaa waxaad ka garanaysaa dee inay da aanay isku da ahayn ee abubakar uu nin yar ahaa oo dhallinyar ah abu isxaaqna dee nin waayeeloo weyn inuu ahaa waxaan u tilmaamayaa dee waxa weeyaan abu isxaaq horuu abubakar ugu soo yidhi muxuu ku soo yidhi ya dhallinyarnimada markuu kala hadlaayey muxuu ku soo yidhi walaa taqul isiba fiihi imtihaalun wafakir kam sagiirin qad dafanta yacni wuxuu yidhi hamoodin dhallinyarnimo in lagugu kaadinayo mudda kuu hadhay waayo imisaad carruur aastay marka macnaha wuxuu leeyahay aniga ayaad waxa weeyaan dee dhallinyarnimo iga soo waaninaysay eh waxa taa kaba sii fool xun dee adigoo ciroolo oo weyn inaad carruurnimo dib ugu noqoto wayaqbuxu waxa alla ilaahay ku foolxun bilfataa ninka dhallinyarada ah ficlu tasaabi ay an yafcala ficla sibyaan carruurnimo iyo dhallinyarnimo ficilkeedoo kale inuu sameeyo ayaa ninka dhallinyarada ah ku foolxun wa aqbaxu minhu waxa kaa laakiin ka sii foolxun ninkaa dhallinyaradee carruuroobay waxa ka sii foolxun shaykhun oday qad tafataa carruuroobo isagiina dhallinyaroobay ha ciroole carruuroobay tafataa waa facala ficla alfityaan oo min alfata yacnii nin dhallinyarihii wixii uu samayn lahaa ayuu sameeyey kaasaa kasii foolxun waxa uu yidhi wa nafsaka naftaada dummacay laa tadmumha caayan siwaahaa hayrkeed naftaada cay oo tu kalaha ceebayn taadaa uga mudan licaybin cayb fahya naftaadu ajdaru man ta u awlaysane ugu mudan weeyaan damamta e aad caydo cidaad caydo naftaadaa ugu mudane taada cay oo tu kala daah yacnii naftaada eeg wey waayo ninka naftiisa eega shaqalatu nafsuhu can cuyuubi hayri naftiisu waxay ka shuqlinaysaa ceebaha dadka kale inuu eego ninka tiisa ku mashquula waxa uu yidhi markaa wa nafsaka naftaada dummacay laa tadmumha caayin siwaahaa hayrkeed mid kaleha caayin licaybin cayb fahya naftaadu ajdaru iyadaa ugu awlaysan man damamta ajdaru man damamta cidaad cayda iyadaa ugu awlaysan macnaha wuxuu yidhi naftaadu ceeb iyo yacni cay iyadaa ugu awlaysan cidaad cayda eh iyada cay oo tu kale ha caayin wa anta adigu dheh abu isxaaqow axaqu adaa iiga xaqnimo badan bitafniidi khata iyo gaf in lagugu xukumo in gaf iyo gaboodfa lagugu xukumo adaa iiga awlaysan dheh dee muxuu hore u soo yidhi ya hore muxuu u soo yidhi wuxuu yidhi gaf iyo gaboodfal in lagugu xukumo adaa iiga awlaysan dheh abu isxaaqow marka abu isxaaq abubakar hore muxuu ugu soo yidhi axsanta tuqaicunii cala atafriiqi lawman wa bitafriiqi dahraka qad qaacta horuu ugu soo canaantay soo maaha marka macnaha wuxuu leeyahay in khata iyo gaboodfal iyo gaf lagu xukumo adaa iiga awlaysana naftaada ku xukun waxba tayda ha canaanan waxau idhi wa anta adiga ayaa axaqu u xaqnimo badan bitafniidi gaf iyo gaboodfal in lagugu xukumo tafniidka waxa la ydhaha luqada carabiga altakhطi'atu wاnnaqdu qofka in aad radidood naqdido ood gaf ku xukunto weeyaan tafniidku marka wa anta adiga ayaa axaqu u xaqnimo badan bitafniidi gaf iyo gaboodfal in lagugu xukumo minii aniga iiga xaqnimo badan macnaha aniga inaad gaboodfal iyo gaf igu xukunto adaa iiga xaqnimo badan abu isxaaqow walow kunta haddaad ahaan lahayd allabiiba nin caaqilana lamaa nadaqta juuqo maad tidhaahdee haddaad wax garanaysana kelmadi kaamay soo baxdeene waad iska aamusi lahayd oo naftaadaad ku mashquuli lahayd walow kunta haddaad ahaan lahayd allabiiba ayilcaaqila qof caqliloo garaad loo wax kala garanaya haddaad ahaan lahaydna lamaa nataqta mabaad hadasheenoo juuqba aniga imaad tidhaahdeen waxau idhi walow bakat iddimaa caynaaka khawfan lidambika lam aqul laka qad aminta walow bakat hadday ooyi lahaayeen addimaa'a dhiig caynaaka labadaada indhood khawfan cabsi aad u cabsanaysa darteed lidembika dembigaad gashay yacnii sidaad u cabsanaysa haddaad ilmo dhiig la ooyi lahayd lam aqul laka kumaan idhaahdeen qad aminta waad nabad gashay cadaabkii ilaahay waad ka nabad gashay kuma idhaahdeen sideen kuu odhanaya iyadoo ilaahay yidhi falaa yaamanu makr allah ila alqawmu alkhaasiruun yacnii marnaba waad nabad gashay kuma idhaahdeen waxau idhi walow bakat hadday ooyi lahaayeen addimaa'a yacnii dhiig caynaaka labadaada indhood dhiig ilmo dhiigla hadday ooyaan khawfan cabsi aad u cabsanaysa darteed lidembika dembigaaga lam aqul kuma idhaahdeen laka adiga qad aminta alla ilaah waad nabad gashay iska naso kuma idhaahdeen waayo nasasho iyo raaxo iyo nabadgal janno ka horreeyaa ma jiro in alla intaad adduunyo joogto inaad janno gelin enaad aakhiro tegin wadnuhunbaad farta ku haysaa waayo ma garanaysid wax lagugu khatimi marka macnuhu waxa weeye haddaad tidhaahdo alla ilaah waan cibaadaystaa habeenkii baan kacaa maalintii waan soomaa balaayo ima hayso dee waa qilatulcirfaan waalcilm cilmila'aan iyo garasho la'aan iyo jaahilnimada naftaada weeye waayo haddaad garanayso xaqiiqatulamri wax kastood samaysaa yacni wuu kula sahlanaan lahaa fii jaanibi xaq illaah marka jaanibka ama dhinaca ilaahay xaqa uu kugu leeyahay uu kaa dalbay marka la eego waayo camalkeennu isku wadageeyo had iyo habeen haddaynu taagnaanno laxdo keliya nicamka alla uuna siiyey yacni ma gudi karro umana dhigmo laakiin innaka waxaa layna yidhuun sababta la yimaada abaalmarintana ilaahay baa inoogu deeqaya camalkeennu inooma gooyo umana dhigmo laakiin waa sababuun marka macnaha ruuxa caabidka ayuu tilmaamayaa dee inaanu isdhigan oonu is odhan alla ilaah adigu alla kacabsigaagu waa badan yaho caabid baa tahay oo waxba u baqi maysa weligaa haddaad cibaadaysato waxa weeyaan xaqa ilaahay jeexna ka gaadhi maysa mana gudi kartidba oo xadiid waxaa ku ansaxay yacnii nin haddii maalintii la abuuray ilaa yowmi alqiyaama wejigiisa ilaahay dartii dhulka loogu jiidi lahaa oo ilaahay dartii intaa adduunyada uu ku noolaa oo dhan ilaahay dartii loo dhibi lahaa fii sabiili illaah haddana markuu qiyaamaha tago ilaahay hortiisa laxtaqara daalik waa yaraysan lahaa una wuxuu odhan lahaa alla ilaah waxba maad samayn hadde weligii ilaahay dartii wejiga haddii dhulka loogu jiidayo oo darar iyo dulmi iyo dhibaato badan uu ilaahay dartii u soo galay marka addoonku camal kasta iyo cibaado kastuu sameeyo yacni waxba kama aha marka ilaahay jaanibkiisa iyo xaqiisa la eego waxa uu yidhi waman laka bilamaani waanta cabdun umirta fama atamarta walaa aacta waman laka ay waman yadmanu laka oo yaa kuu dammaanad qaadaya bilamaani oo horta nabadgelye iyo ammaan waa aya cidda kuu dammaanad qaadaysae gacanta kuugu haysaa walxaal anta adigu cabdun addoon a tahay umirta lagu faro wax lagu amray oo fama atamarta amarkii anad qaadan walaa aacta oo anad addeecinna adoo ah addoon wax la faray oon wixii la faray falin oon amarkii addeecin bal hadda ammaanka iyo nabadda cidda ku siinaysa waa ayo waman laka ay waman yadmanu lak oo yaa kuu dammaanad qaadaya bilamaani ammaan iyo nabadgelyo walxaal anta adigu cabdun addoon a tahay umirta lagu amroo amar lagu siiyey oo fama atamarta aanad amarkii qaadan walaa aacta oo aanad addeecinna adoon amarkiina qaadan ilaahayna adeecin yacnii ammaan iyo nabadgelyo cidda kuu dammaanad qaadaysa waa ayo laa axad waxa uu idhi aqulta waad cuslaatay min adunuubi dunuubta xaggeeda ayaad ka cuslaatay dunuubta xaggeeda waad ka cuslaatay oo culays badan oo dembiyaa kugu raran walasta manaad ahaanin takhshaa kii ka cabsanayana ma tihid lijahlika jaahilnimadaada darteed an takhifa inaad fududaato idaa wasinta marka lagu miisaamo qiyaamada waxa uu yidhi dunuubta xaggeeda waad ka cuslaato rar culus baa ku saaran haddana jaahilnimadaada kama baqanaysid berri qiyaamaha marka miisaanka lagu saaro inaad waxba yahay noqoto laa shay wax bilaa qiimo ah oon qadar iyo miisaan lahayn marka sheekhu waxa uu tilma idaa wasinta marka lagu miisaamo miisaanka wuxuu u tiiriya caamilkii camalka samaynayay laftiisa marka ma caamilkaa la miisaamaya mise camalkaa la miisaamaya mise saxaa'ifta camalka lagu qorayo ma ladii yuusan haye warsan saddexdaba waa la miisaamaya saddexda markaa maxaa u daliila markaa siduu ilaahay agtiisa yani kama miisaan le kaaniya janaxa bacuuda in xoog weyn oo shilis baa la keenaya falaa yazinu cinda allahi janaxa bacuuda haye haye maxaa u daliila أي رضوان جزاك الله خير حديث السجلات والبطاقة هي محاود كاسي وانفهم حديث كي بطاقة دي سجلات ايو دليلة صحائفته وحاشية اي كقر هايين بميزان كالله صاريا طيب العمل نفسه اي عبد العزيز اه أما من ثقلت موازينه هو موازين تيونه لكن مد كجا واضح سن أحسنت كاسا كجسي صحيح سن كان هو لو دليشان كرايو موازينه ضمير كده عمل كو نقول يا موازين العمل لكن حديث كاسا كجسي عاد أحسنتم معناها شيخ مركا وحو تيري ميزان كي مكا قفك لفتيسي سوما لكن عاملكي يا عملكي يا صحائفتي سدح دبا ولا ميزامية caqiidatu ahli sunna waljamaacana waxaa ka mida ibaat lmiisaan miisaanku wax jira oo xaqiiqiya oo la arkayo oo dadka lasoo hordhigaya inuu yahay weliba miisaanka waxa weeyaan lahu kifataani mushaahadataan laba kafadood oo la arkayo oo dadka hortooda lasoo dhigayo ayuu miisaankaasi leeyihi oo taana xasanaadka loo saarayo taana sayi'aadka loo saarayo oo kala cuslaanaya oo ama tii xasanaadku ay cuslaanayso oo uu dee guulaysanayo ama tii sayi'aadku ay cuslaanayso oo halaagsamayo mararka qaarkood nusuusta waxaa ugu soo aroorta mawaasiin oo waa la jamciyey waana likarati maa yuusanu fiih waxaa lagu miisaamaya acmaasha tirada badan darteed marna waa la ifraadiyaa oo miisaan waana likownihi waaxidan waayo waa miisaan keliya laakiin mararka qaarkood waxaa loo jamciyey lijamci alacmaal ama tacadudka acmaasha markaa sida ikhwadu ay tilmaameen camalka horta waa la miisaamaya وإلهي سبحانه وتعالى وحوري فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره يعني قرآن قدر كيد أو خير قفك سمايا وأرك يعني كقر سومي ميس lagana duudsii maayo quraanjadaa qadarkeed oo shara qofkii sameeyaana waa arkayaa oo abaalkeeda waa helaya marka yani camalkii in loo miisaamayo oo yar iyo weyn shar iyo khayr intaba lasoo hordhigayo ayaa aayaddaasi ay tusinaysa xadiikii kale nabiga sal اlahu alayh wasalam ee kalimataani khafiifataani cala lisaan xabiibataani ila araxmaan faqiilataani fi lmiisaan subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcaiim laba eray oo ilaahay uu jecel yahay carabka ku fudud miisaankana ku culus waa subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcaiim marka yani culayskii miisaanka maxaa loo tiiriyey odhaahda kelimaadkan la odhanaya qowlka soo maaha dee qowlkuna waa camal idan nusuustaasi waxay daliil u tahay ana alcamala yuusan in camalka laftiisa kafadiya miisaanka lagu saarayo shar iyo khayr waxaad samaysa waxaa kaloo la miisaamayaa saxaa'if alcamal saad tilmaanteen yacni saxaa'iftii camalka loogu qorayo qofka iyagana miisaanka waa loo saaraya waxaa u daliila xadiidkii cabdilaahi bni camr bn alcaas fii sunani tirmidi wahuwa fi silsila in allaha sayuklisu rajula min ummatii calaa ru'uusi alkhalaa'iqi yowma alqiyaama ilaahay subxaanahu wa tacala wuxuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam ilaahay nin ayuu maalinta qiyaame nin ummaddayda ka mid ah ayaa dadka hortooda uu ku badbaadinayaa oo cadaab iyo naar uu kaga nabadgelinayaa fayanshuru calayhi tiscatan wa tisciina sijillan kullu sijillin midla maddi lbasar waxaa loo soo kala bixinayaa sagaal iyo sagaashan diiwaan ama sagaal iyo sagaashan xaashiyood oo kullu sijillin mila maddi lbasar ama milu maddi lbasar diiwaan kasta ama xaashi kasta ili aragta ay leegtahay inta ishaadu ay aragto yacni dherarkeeda iyo weynideed uu leegyahay uma yaquulu atunkiru min haada shay-an markaasaa ilaahay ku odhanaya waxaa wax miyaad ka inkiraysa waxaasoo sayi'aadoo xumaana sagaal iyo sagaashanka diiwaan hadda macaasi baa ka buuxda waxaa wax ka mida miyaad dafiraysaa markaasuu odhanaya adalamaka katabat alxaafiduun waxaa alla ku odhanayaa malaa'igtaydii katabada ee acmaasha ilaalinaysay xafidaysay qoraysay miyay ku dulmiyeenoo wax gardarra a miyay kugu soo qoreen fayaquulu laa yaa rab markaasuu odhanayaa maya rabbigayow waxaasi waa waxaan anuu sameeyey fayaquulu afalaka cudurun haddaba wax cudurdaara ma leedahay ayuu rabbi ku odhanaya fayaquulu laa yaa rabbi markaasuu odhanayaa may allay leh maanta wax marmarsiiyo macdiro ah heli maayo oo waxaan u badheedhay fayaquulu balaa inna laka cindanaa xasana markaasaa allah ku odhanaya wa huwa akramu alakramiina wa arxamu araaximiin agtayada wanaag baa kuu yaalla addoon yahow hadda waa addoonkii yaqiinsaday inuu halaagsamayo oo maanta aanu baxayn oo aanu badbaadayn baa ilaahay ku odhanaya yacnii maanta hal wanaag baannu ku haynaa hadda sagaal iyo sagaashan diiwaanoo macaasiya u buuxay laakiin wuxuu yidhi wanaag baannu ku haynaa talo waa maxay fa innahu laa dulma calayka alyowm waayo maanta laguma dulminayo wax dulmii dushaada ma ahaanin fatukhraju biطaaqatun fiiha ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan cabduhu wa rasuuluh waxaa loo soo saarayaa biطaaqadda ay ku qoran tahay kelimatu tawxiid laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulullah yacnii inuu qirayey ilaa xaq lagu caabudaa inaanu jirin alla mooye nebi moxamedna rasuulkii ilaahay uu yahay bidaaqadaasaa loo soo kala bixinaya fayaquulu haa xadara wasnuk saa alla ku odhanaya wakaa miisaankaaga xasanaad ku yimid fayaquulu maa haadihi albiaaqatu maca haadihi sijillaat waxaa addoonkii odhanaya oo bidaaqadan yar ee kelimatu tawxiid ku taallo maxay kaga dhacaysaa ama uga dhigantaa sagaal iyo sagaashanka diiwaanee macaasidu ka buuxdo iyo bidaaqadani halkay iskaga dhacayaan mayagaa shaqaba isku leh macnaha dee macaasidaydaa ka badan ayaa uu leeyahay faqaal innaka laa tudlam waxa uu yidhi markaa waxaa lagu odhanayaa laguma dulmiyayo qaala fatuudacu asijillaatu fii kifa waalbiaaqatu fii kifa fataashat asijillaatu wahaqulat albitaaqa falaa yadqulu maca smi illaahi shay marka biaaqadii laa ilaaha ila llahu ku taale ayaa kafadda loo soo saaraya sagaal iyo sagaashankii kale ee macaasidana kafadda kalaa la saaraya sagaal iyo sagaashankii macsiya waa fududaanayaan oo hoos bay u dhacayaan waa fududaanayaanoo kor bay usoo ukacayaan waxa weeyaan biaaqadii keli ahaydee laa ilaaha ila allaahu ay ku taalay ayaa raajix noqonaysoo cuslaanasoo hoosula degaysa waayo ilaahay magaciisa culayska uu leeyahiy tawxiidku wax la barbar dhigi karoo u dhigmaan jirinba aqalu shay waa tawxiidka marka hada alxadiid waxa uu tilmaamayaa saxaa'if alacmaal in miisaankii la saarayo oo sijillaadkii macaasida iyo biطaaqadii dee tawxiidka saxaa'iftii baa loo saaray soo maha xaashiyihii ay ku kala qoraayeen xasanaadkii sayi'aadka marka xadiidku waxa uu tilmaamayaa in saxaa'ifta camalku ku qoran yahayna la miisaamayo laftooda شheekh الألباني في السلسلة بعد hذا الحديiث waxa uu yidhi وفي الحadيiث دليiل على أن ميزان الأعماaل له كفتان مشاهدتان وأن الأعماaل وإن كانت أعراضا فإنها توزن والله على كuلi شhيء قدير xadiikaasi waxa uu dliil u yahay in waxa weeyaan miiزaanka أعmaaشhu uu leeyahay laba kafadood oo la arkayo acmaashuna haba noqoto acraad iyo macaani aan la arkaynoo maanta camalkaad samaysaa wax daata loo socdoo la arkayo jismi leh dee ma aha laakiin waxa uu sheekhu yidhi acmaashuna walow acraaddaa iyo macaanidaa aan la arkayn haba ahaadaan eh haddana qiyaamaha waa la miisaamayaa ilaahayna subxaanahu wa tacaala wax walba waa awoodaa marka camalkii macnaha ahaa ama yani caradka ahaayen daatada lahayn qiyaamaha inta daata iyo suuro loo soo sameeyo oo yani qaab loo soo sameeyo in miisaanka loo saaro addoonka ina allaha calaa kulli shayin qadiir ilaahay waa karaa xaqaa'iqda adduunyada iyo xaqaa'iqda aakhirana waa kala duwan yihiin oo maalintaa camalkaagii oo la soo suureeyey ayaa kafadda laguu saaraya kiisii wanaagsanaa iyo kiisii xumaaba maanta haddaanad arkayn maalintaa waa lagu soo hordhigaya waayo dee xaqaa'iqda labada daarood ayaa kala duwan kaasina markaa waxa uu daliil u yahay saxaa'ifulacmaal miisaankooda caamilka in la miisaamayo waxay nagaga filan xadiiu abi hurayra fi صaxiixayn inahu layaأti الrajul اlcaظiimu الsamiin ywma alqiyaama laa yazinu cinda allahi janaxa bacuuda waxaa maalinta qiyaamo imanaya nin weyn oo shilisoo yani xajmi iyo xoog weyn laakiin ilaahay agtiisa garab kaneeca aan la leekayn oon miisaanba lahayn iyo qadar وqاaل اقرأوا فlا نقيiم لaهم يوم القيامaةi وزنا waxa u hi akhriya haddaad doontaan hadalku alla yidhi falaa نuقيimu لaهم يومa القيaaمaةi وزنا maalinta قiyaame u taagi maynaba wax miiزaano u samayn mayno oo macnaha qadar iyo qiimaba dee ma laha gaaladu maxaa laga miiزaami khayrba may samayne وعan iبن masعوud xadiiثka صaحيixa waxaa ka ansaxay iبن masعوud أنahu kana yجني siwاkan min الأراك yaعni geedcadayga geedka cadayga ayuu caday ka soo goosanayay wa kaana daqiiqa saaqayn labadiisa kubna aad bay u dhuudhuubnaayeen fa jacalat iriixu tadfa'u yacni dabayshiiba inay leexleexiso kolba dhinac u leexiso guda gashay yacni dhuubnida labadiisa kub ay dhuuban yihiin ayaa dabayshu ku dhowaanaysaa inay ridaba oy kolba dhinac u dudo marka fadaxika alqawmu minhu saxaabadii oo eegayaa ku qoslay faqaal faqaala nabiyu sal allahu alayhi wasalam mima tadxakuun rasuulkaa yidhi war maxaad ku qoslaysaan marka waxay yidhaahdeen qaaluu yaa nabiy allaahi min diqati saaqayh waxay yidhahdeen nebigii ilaahayow labadiisan kub dhuubnidoodaannu ku qoslaynaa faqaala wاladii nafsii biyadihi lahumaa asqalu fi lmiisaani min uxud wuxuu yidhi allaha naftaydu ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee labadaa kub ee dhuubdhuubnidooda dabayshu ay legdayso maalinta qiyaame miisaanka marka la saaro jabalu uxud buurta uxud waa ka culays badan yihi marka labadaa xadii xadiidka ibnu mascuud iyo xadiidka hore abi hurayrana waxay tusinayaan aayadda marka loo geeyo caamilka laftiisii in la miisaamayo culimmada qaar waxay yidhaahdaan camalka iyo saxaa'ifta unbaa miisaanka la saaraya ee caamilka la miisaami maayo waxaana looga jeedaa falaa nuqiimu lahum yowma alqiyaamati wasnan macnaha qadar iyo qiima ilaahay agtiisa kama laho way xaqiiran yihiinoo waa liitaan laakiin xaqiiqadu waxay tahay wax maanicoo diidayaa inaanay jirin saddexdaba in la miisaamayo waxa uu idhi markaasa qulta waad cuslaato min adunuubi dunuubta xaggeedii baad ka cuslaatay walasta manaad ahaanin takhshaakii ka cabsanaya lijahlika jaahilnimadaada darteed an takhifa inaad fududaato idaa wasinta marka lagu miisaamo watushfiqu waxaad u cabsanaysaa watushfiqu waxaad u cabsanaysaa lilmusiri cala almacaasi ka dunuubta daa'ima oo watarxamuhu waad u naxariisanaysaa wa nafsaka naftaadana maa raximta umaad naxariisan ka macaasida iyo dembiga joogteeye daa'imana waad u baqaysaa oo waad u naxariisanaysaa taadiina waad ilowday watushfiqu waad u cabsanaysaa lilmusiri ka joogtaynayee daa'imaya cala almacaasi macaasida iyo dunuubta ka daa'imaya waad u cabsanaysaa oo wa tarxamuhu waad u naxariisanaysaa wa nafsaka naftaadana maa raximta umaad naxariisan rajacta waxaad u noqotay alqahqara qadaadkaad u noqoto raadkaagiibaa dib u qaaday wa khabadta waad iska dhex dabaalato waad dhacdhacdo akhtaada iyo gafafka waad u badheedhoo dhinac walba waad u dhex qaaday cashwa ay ka khabti cashwa sidii hal indhala sida isaga dhacdhacday dee lugteeda iyo meel walba u dhigto ee ay meel walba u jiidhay ugu dhaqaaqdo sidaasoo kale sidii hal indhala ayaa dunuubta u dhex qaaday dhinac walba lacamruka asaxiixu fiiha waa maxay aridwan ha inaanay qasam ahayn yani sida sheekh xamaad alansaari calayhi raxmat ullah risaalada uu qoray uu ku rajaxay culimo badanna ay ku waafaqeen inaan lacamruka looga jeedin dhaar ee looga jeeda un ta'kiidulkalaam macnaheeduna ay tahay lacamruka ay xaqan dhab ahaantii arrinku waa sidaa marka waa kelmad hadalka lagu akidayo marka qowlka raajixi kaas weeye waayo dee nebi maxamed iyo asxaabtiisuba lacamri way ka soo aroortay suurtagalna maaha ilahay hayrkii inay ku dhaartaan waayo laa yajuusu alxalifu bikayr illah man kaana xaalifan falyaxlif billahi aw liyasmud maxaa kaloo bacdu ahli lcilmina ay yidhaahdeen lacamruka waa calaa xadfi mudaaf waana qasam markaa lacamruka ay la khaaliqu camrika noloshaad iyo cimrigaaga allihii abuuraa qasamay dhaartaydu ahaata markaa dee calaa xadfi mudaaf haddii la yidhaho waa qasamun biاllah walaysa bikayr illah laakiin sida raajixa ah waxaa la yidhaha alaslu cadamu taqdiir asalku waa inaan waxba la soo qadarinoo sidaa dee lagu daayo daahirka marka lacamruka ay xaqan inaanay dhaarahayn marka waxau idhi lacamruka ay xaqan dhab ahaantii la wasalta haddaad gaadhi lahayd darajooyinka sare ood cibaado iyo cabsida meel sare ka gaadhi lahayd lamaa rajacta dib umaad soo noqoteen macnaha wuxuu u jeedaa marka horeaanad meel gaadhin halka caarifiinta iyo ragga alla yaqaankii gaadheen manaasisha iyo darajooyinka sare haddaad diin iyo daaco ka gaadhi lahayd dibba umaad soo noqoteen ee marka horeaanad meel gaadhin weeye rajacta waxaad u soo noqotay alqahqara qadaadkaad u soo noqotay oo wakhabata yacnii waad gafto waad dhacdhacday cashwa sidii hal indhala ka khabti cashwa sida hal indhali ay u dhacdhacday meel walba u marto sidaas ayaa dembiga dhinac walba u dhex qaaday lacamruka ay xaqan dhab ahaantiina la wasalta haddaad gaadhi lahayd darajooyinka ragaadhay ee cibaado iyo iyo camal ay ka gaadheen lamaa rajacta dib umaad soo noqoteen ee marka hore ayaanad makaanadii caarifiinta iyo culimmada sare aanad gaadhin walow waafayta haddaad u timaadda rabbaka rabbigaa ood la kulanto duuna dembin adoon dembiba lahayn oo wanuuqishta lagugu adkeeyo alxisaaba xisaabtana lagugu adkeeyo lagugu baadhbaadho yacni munaaqashatu lxisaab waxaa la yidhaahdaa luqada carabiga alistiqsaa'u fi lxisaabi xataa laa yutraka minhu shay in dabagal xeel dheer xisaabta lagu sameeyo oon shilin laguu dhaafin kaasaa la yidhaahdaa waxa weeyaan istiqsaa marka nuuqisha alxisaab waa qofka haddii addoonku yacni addoonka haddii xisaabtii shay yar iyo shay weynba inta lagu baadhbaadho aan waxba loo dhaafin dee wuu halaagsamayaa nabadgeli maayo waxaanuu ishaarayaa xadiidkii saxiixaynka xadiidu caaisha man nuuqisha alxisaabu halag yacni qofka xisaabta lagu baadhbaadho ee lagu adkeeyo en waxba loo dhaafin dee waa halaagsamaya ila ilaahay dulqaadkiisa iyo cafiskiisaaynu ku nabadgelaynaaye haddaan waxba laynoo dhaafin badbaadi mayno waxau idhi walow waafayta rabbaka rabbigaa haddaad u timaadidood la kulanti duuna dembin dembila'aan adoon macsiyaba samayn oo wanuuqishta lagugu adkeeyo oo lagugu baadhbaadho alxisaaba xisaabtana lagugu baadhbaadho on waxba laguu dhaafin yacnii dabagal adag lagugu sameeyo shay yar iyo shay weynba lagugu xisaabiyo idan haddaa haddii xisaabta lagugu adkeeyo halaagta waad halaagsamaysa badbaadi mayse dulqaad iyo cafis uunbaad ku baxsanaysaaye yacni waxa weeyaan haddii wax walba lagugu xisaabiyo dee nabadgeli mayse waxau idhi walam yadlimka rabbigaa kugumuu dulmiin fii camalin camal aad samaysana kuguma dulmiiniyo waxa weeyaan dee camalkaagii eh oo adigoon yacni waxa weeyaan dee cibaado sameeyoon macsiyo samayn yacni dulmi ahaan kumuu dulmiin walaakiin ha yeeshee oo macnaha camal aad samaysay kaamuu duudsiin camalkaagii kugumuu dulmiin dee camalaad samaysay kaamuu qarinoo kaamuu duudsin oo waxaad samaysayba de waa lagugu abaalmarinaya walaakin ha yeeshee casiirun waxaa culus an taquuma inaad la timaadood ku kacdood bimacnaa ku qumto bimaa xumilta wixii lagu xambaariyey horta ilaahay dee ammaano adag oo culus boy nasaaro cirki iyo dhulkuba diideen inaa caradna alamaanata cala asamaawaati waalardi waaljibaal faabayna an yaxmilnaha waashfaqna minha waxamalaha alinsaanu inahu kaana daluuman jahuula ilahay wuxuu yidhi jalla shaanu ammaanada waxaannu u soo bandhignay ammaanada waxa looga jeedaa altakaaliifu sharciya takaaliifta sharciga ah iyo awaamirta iyo nawaahida laynagu cusleeyey iyo xuduudda sharciga sidaa yeel sidaa ha yeelin xadkaa ha ka tallaabin takaaliiftaa shareecada iyo ammaanadaa culus cirarka iyo dhulalka iyo buurahaba waannu u bandhignay baa alla u yidhi subxaana waanay diideenoo macnaha waa ka cabsadeen oo yacni waxa weeyaan arrintaa inaanay ku qumi karayn oo aanay qaadi karayn ayay tilmaameenoo waa ka cabsadeen haddaba makhluuqaadka inaga waaweyn buuraha iyo cirarka iyo dhulalka waa makhluuqaad inaga waaweyn oo inaga culus haddana ammaanada way qaadi kari waayeenoo waa ka cabsadeen waxamalaha alinsaan laakiin waxa tuurta u ritay oo dhabarka u xambaartay oo dhabarka u ritay insaankii ayaa xambaaray innahu kaana daluuman jahuula insaanku wuxuu ahaaday dulmi badane jahli badan oo yacnii dulmi badan iyo jahli badan baa ku sugan oo haddaanu cadli iyo cilmi waxa weeyaan isaga sifayn uu ku halaagsamayo marka macnuhu waxa uu yahay ammaanada culus ee layna saaray si kastood u dadaasho kama soo bixi karaysid cala tamaami walkamaal yacnii addoonku saynu markii dhowey tilmaamanay si kastuu u dadaalu ilaahay uga cabsado si kastuu camal iyo cibaado u sameeyo yacnii sida laga rabo ee dhabta ah miyuu gaadhi karaa ma gaadhi kara marnaba yacni si kastuu u dadaalo xaqa ilaahay ma wada goyn karo mana wada gudi karo marka maadaama aanad wixii lagaa rabay sideeda ula wada iman karayn waxa keliyeed ku badbaadaysaa dee waa cafis iyo dulqaadka ilaahay soo maha marka macnaha wuxuu ku leeyahay haddaad adoo bilaa dembiya intaad ilaahay u timaaddo haddana xaqiisii ilaahay aanu waxba kaa dhaafina uu kugula xisaabtamo waad halaagsamaysaa halaagtankaasina maaha camalkaad samaysay in la guduudsiiyey oo bilaa dembi lagugu ciqaabay ma aha laakiin waxa weeye wixii lagu xambaariyey ayaanad sideeda uga soo bixi karayn marka haddii sideeda lagaaga doono marnaba ma nabadgelaysid laakiin maxaad ku nabadgelaysaa dee wixii aad kartana waa lagaa aqbalaya wixii aad gaadhi weydana waa lagaa dhaafaya saasaad ku nabadgelaysa marka waxa uu yidhi walam yadlimka kuma dulmiyin rabbuka rabbigaa ee walam yadlimka yacni kuma dulmiyin rabbigaa fii camalin camal kuguma dulmiinoo camalaad samaysay kaamuu duudsiin walaakin ha yeeshee casiirun waxa culus an taquuma inaad ku qumto bimaa xumilta wixii lagu xambaariyey inaad la timaadaaba culus walow qad ji'ta haddaad timaaddo yowma alxashri maalinta laysa soo ururinaya qiyaamada fardan xaala tahay keligaa haddaad timaaddo oo wa absarta aad aragta almanaasila derajooyinka jannada ee wasarsare fiihi jannada dhexdeeda haddaad ku aragto shatan iyagoo kala tagsan oo kala fog oo darajo sare iyo mid dhexe iyo mid hooseba leh haddaad aragto hee la acdamta waxaad weynayn lahayd annadaamata murugada fiihi wakhtigaas lahfan adoo u murugoonayo o u qoomamoonaya calaa maa zamankii qad adacta aad ka dayacday fii xayaatika noloshaada markaasaad murugo iyo qoomamo aad farta dhexda ka qaniini lahayd adoo ka qoomamoonaya waxaad wakhti iyo zaman adduunyada isaga lumisay macnaha markaad aakhiro tagta haddaad aragta derajooyinka jannada ee sarsare markaad saa u eegto waxaad qoomamo iyo murugo ugu dhiman lahayd alla maxaad wakhtigaagii adduunyada isaga soo dayacday waayo qofku raasamaalka u haystae ugu muhiimsani waa inuu wakhtigiisa ilaashado oo camal iyo cibaado uu ku camiro waayo dee maalinta qiyaame nin walba keligii ayuu u imanaya ilaahay uu ishor taagaya oo lala xisaabtamaya yacni maa minkum min axadin ilaa sayukallimuhu rabbuhu laysa baynahu wa baynahu turjumaan yacni nin walba ilaahay waa la hadlaya uu ishor taagaya iyadoon cidina u kala turjumaanayn markaasaa camalkiisii mooye wax kale aanu arkayn fayanduru aymana minhu falaa yaraa ila maa qadam وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة وكلهم آتيه يوم القيامة فردا يعني دمان خلائقه إلهي وهو إيمان ينيقو كل قود ننكو دودة يعدكو دبس عطا يعدكو كالمين سامجر تعمل كاقي أيوم بكور تاقن ومالين آدي آدو لبضا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ومالين روحه كعرري ولالك إنما ديسه كعرري أوريديسه كعرري هو يدي أبيه كعرري نول بتيسي بمشغول سي nin walba nafsi nafsi xata alambiyaau wاrusul maxay maalintaa leeyihiin nafsii nafsi waayo ilaahay baa cadhooday cadho aanuu weligiina hore taasoo kale u cadhoon dibna taasoo kale aanuu cadhoon doonin idan camalkaaga unbaa ku furan kara maanta ha iska dayicin camalka walow qad ji'ta haddaad u timaaddo yowma alxashri maalinta qiyaame ilaahay haddaad u timaaddo fardan xaalatay kii keli ah oo wa absarta aad aragto almanaasila darajooyinka fiihi ay filjanna jannada dhexdeeda darajooyinkeedana aad aragto shatan oo kala tagsan macnaha kala sarreeyo ninba dee waa kaafiyo kala dheeriye ninba makaan iyo mansilo u galay ilan waa nin iyo camalkiieh la acdamta waxaad weynayn lahayd annadaamata murugada fiihi yacni zamanka ama wakhtigaas murugada ayaad aad iyo aad u weynayn lahayd lahafan lahafan adoo u qoomamoonaya calaa maa xilligii ama wakhtigii fii xayaatika noloshaada qad adacta aad ka dayacday tafiru waxaad ka cararaysaa min alhajiiri cadeed kulaylka oo watataqiihi waad ka cabsanaysaa oo waad ka gaashaamanaysaa ama dallaayad isaga dhig ama gaadhi isaga dhig ama guri isaga dhig ama geed ka hadhso waad ka gaashaamanaysaa wiqaaya ayaad isaga samaynaysaa ee fahallaa min jahannama miyaad jahannama qad fararta ka cararti kulaylka cadeedda intaad ka cararayso dee naarta jahannamisoo kama darra qul naaru jahannama ashaddu xaran low kaanuu yafqahuun naarta jahannama ayaa ka kulayl badan hadday fiqi iyo faham iyo garasho ay leeyihiin dadku maanta yacni dabkaa aadamuhu ay shitaan farta haddaad u dhowayso yacni ilbiriqsi ma saari kartid naarta jahannama kaa adduunyada waxa laga fadiloy dheer tahay sagaal iyo lixdan jeer bal aduu hadda qiyaas dabkaas oo sagaal iyo lixdan jeer la liminlaabo intee kulayl iyo adaygu leeyihi kan adduunyadan noocyadiisa kala duwan dee ilbiriqsi fartaada uma dhowayn kartid kaasoo sagaal iyo lixdan jeer la liminlaabay ayaa aakhiro kaaga horreeya haddaad wiqaayo iyo gaashaan ka samaysan weydo waa camalkiiyo cibaadada wanaagsane tafiru waxaad ka cararaysaa min alhajiiri cadeed kulaylka oo watataqiihi waad ka cabsanaysaa weliba waxaad kaga gaashaamanaysaa wax kasta ood waxa weeyaan kaga gaashaaman karto ee fahallaa min jahannama miyaad jahannama qad fararta ka carartid jahannama miyaad isaga carartid walasta maad ahaanin tutiiqu kii karaya ahwanaha naartaa jahannama ta ugu yacnii fudud ee ugu khafiifsan ma karaysid cadaaban cadaab ahaan oo walow kunta haddaad ahaan lahayd alxadiida bir haddaad ahaan lahaydna ladubta waad ku dhalaali lahayd bihaa cadaabkaa ugu fudud macnaha waxa uu ku yidhi naarta jahannami dee way kala kulushahay oo sida jannadu ay u tahay darajaad kala sarreeya oo kala qiimo badan oo jannaba jannaday ka sarraysa ay uga qiimo badan tahay ayaa naartuna ay u tahay darakaad kala hooseeya oo midibatay ka hoosaysa ay ka sii kulayl iyo cadaab iyo xanuun kulushahay marka macnaha waxa uu leeyahay naartaas ta ugu fudud ee ugu sahlan ayaanad karayn bal xataa haddaad xadiidka iyo biraha jidhkaagu hadduu ka samaysnaan lahaa yacnii naartaasi way ku dhalaalin lahayd maxaad u malayn adoo aadamo yaroo daciifa oo laf iyo hilib iyo dhiig iska saaranna maxaad u malayn biraha xadiidka ah haddii la saaro ayay dhalaalin lahayd dee jidhkan aadamahee daciifka ah marka lagu dubana maxaad u malayn dee wuu bislaanaya waana gubanaya waana baaba'aya mar walbana waa la soo cusboonaysiinaya kulamaa nadijat juluuduhum badalnaahum juluudan hayraha liyaduuqu alcadaab mar kastoo jidhkoodii hore uu bislaado oo uu baaba'o ilaahay subxaanahu wa tacaala muxuu yidhi yacni waxaanu ugu bedelaynaa jidh cusub si ay cadaab horle u dhandhamiyaan waxaana la yidhi jidhka yacni waxa weeyaan dubkaa sare jildigaa sare maqaarkaa sare ayaa xanuunkiiyo cadaabka laga dareemaa oo haddii hoos loo dhaadhaco yacni dareenkiiyo ixsaasku waa dubkan ama jidhkan sare sidaa darteed baa alla uu yidhi mar kastoo jidhkan sare u dhammaado jidh kaloo cusub baanu huwinannaa si ay mar walba cadaabkii u dhandhamiyaan ilaan hadday mar un cadaabka ka raaxaysan lahaayeen dee raaxaa bay u noqon lahayd soo maaha mar un intay baaba'aan haddaan dibba loo soo celiyeen laakiin mar walba cadaab hor leh ayay dhandhaminayaan ciyaadan billaah uma laa yamuutu fiiha walaa yaxya waa meel aan nolol iyo dhimasho midna aanay oolin waayo waxaa la yidhi adduunyada waxaa lagu yaqaanaa laba xaaladood imaa nolol wa imaa dhimasho laakiin aakhiro waxaa taalla xaalad saddexaad oo la yidhaa geerina maaha nololna ma aha waa laa yamuutu fiiha walaa yaxya kumana noolo nolol wanaagsan kamana dhimanayo kama raaxaysanayo waa cadaab joogto ah nabiguna sal اlahu alayh waslm wuxuu yidhi kama fi صaxiixayn can الnucmaan ina ahwana ahli الnaar cadaaban ywma اlqiyama larajulu tuudacu fii akhmusi qadamayhi jamrataani yagli minhuma dimaaguhu ahlu naarka waxa ugu cadaab fudud maalinta qiyaame nin yani calaa calihiisa labada lugood hoostooda calaacalaha yacni dhimbiil daba loo dhigayo laba dhimbiilood oo naara loo dhigayo oo labadaa dhimbiiloode calaacalaa hoostooda loo geliyey yaklii minhumaa dimaagu maskaxdiisu ay ka karayso laba dhimbiiloodoo naareed ayaa ku joogsan la odhanaya labadaa dhimbiilood baa maskaxdu ay ka karaysa kaasi hadda waa ka ugu cadaab fudud waxaanuu isu arkaa inaan qof ka cadaab adagiba aanu jirin wuxuu isleeyahay adaa ugu daran waana ka ugu sahlan cadaabka kii u sahlanaa kaa u yahay ka u adag sideed ugu adkaysan kartaa walasta maad ahaa nin tudiiqu kii karaya ahwanaha naaraha ta ugu fudud cadaaban xagga cadaabka ma karaysid walow kunta haddii aad ahaan lahayd alxadiida birna ladubta waad ku dhalaali lahayd biha naaraha ugu sahlan naartaa ugu sahlan baa ku dhalaalin lahayd ta adagna maxaad u malayn waxau idhi walaa tunkir ha inkirin oo dardaarankiiyo xaqaa'iqaan kuu soo sheegay hadda firin oo madaxdayg iyo canaad ha igala hor iman waayo fa innal amra arrinku jiddun waa dhab ee dhalanteed ma aha walayse ma ahaanin arrinku kamaa xasibta sidaad moodaysiyo walaa dananta sidaad u malaysay toona war arrinku waa dhab ee dheeldheel ma aha mana aha sidaad moodayso ee arrinka ha inkirin hadafirin ee digtoonow oo dadaal walaa tunkir hadafirin waxaan kuu soo sheegay xaqaa'iqoo hadiidin waayo fa innal amra arrinku jiddun dhab weeyaane dheeldheel iyo dhalanteed ma aha walayse ma ahaanin arrinku kamaa xasibta walaa dananta sidaad moodda iyo sidaad u malaysay midna ma aha wallaahu aclam